tartanka kubadda cagta ee xaafadaha magaalada xanan buuro oo maalmihii lasoo dhaafay halkaasi ka socday ayaa lasoo gabagabeeyey xiritaanka tartanka kubadda cagta ee xaafadaha xanan buuro waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug oo ay ku jiraan xildhibaano wasiiro iyo agaasimayaal ka socday maamulka dowladda hoose ee magaalada dhuusamareeb cibaado axmed yuusuf oo ka tirsan baarlamaanka galmudug iyo cabdicasiis gaarhaye agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha galmudug ayaa goobta dadkii ka hadlay ka mid ahaa waxa ayna sheegeen in xanan buuro cagta saartay waddadii nabadda islamarkaana ay ciyaarahan ka dhigan yihiin guul weyn oo loogu tallaabsaday dhanka isdhexgalka dhallinyarada iyo ka shaqaynta nabadda dhammaan waxaan leenahay cayaartooyda halkan dhallinyarada ku ciyaarayay ee labada koox ku kala ciyaarayay waxaan u mahad celinaynaa sida ay sida wanaagsan ay u ciyaareen sida wanaagsan u soo bandhigeen aqligu diidayo deegaanka wuxuu ku astaysan yahay in oo bahalkii maxamed isha uu yahay hadda ka hor markii waxaa jiray sheekh shariif inuu magacaabay xananbuuro degmo waxaan codsanaynaa degmadii xananbuuro u magacaabay sheekh shariif madaxweynihii soomaaliya oo maxay ku meelgaarka ahay in loo soo daadajiyo loona soo celiyo loona magacaabo degmadooda waxaan joognaa deegaanka xanan buuro oo ku soo gabagabaynay koob muddo asbuuca socday waxaan rabaa mara koowaad inaan u hambaliyeeyo dhammaan kooxihii garoonkaan ku ciyaaray gaar ahaan labada koox oo galabta meeshaan ciyaarta quruxda badan ku soo bandhigtay oo runtii sida quruxda badan u ciyaarayay akhlaaq wanaagga iyo maxaa layidhaha isku taraasulkay muujinayeen waxaan rabaa inaad waa mahadsantihiin si gooniya waxaan rabaa inaan ugu hambaliya kooxda galabta koobka qaaday ee champiyoonka noqotay elays aad iyo aad baan waxaan u leenahay maamulka deegaanka iyo dhallinyarada isku duuban cayaarta inay soo qabanqaabiyeen waa ku mahadsan yihiin intaa kadib cayaaruhu sideedaba waa isdhexgal bulsho waxay ka qayb qaataan nabadda waxay ka qayb qaataan horumarka bulshada waxay ka qayb qaataan wax kasta oo wanaaga wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee galmudug oo ugu dambeyn tartankan soo xiray ayaa dhankiisa dardaaran la wadaagay dhallinyarada kala duwan ee magaalada xananbuuro isaga oo u mahad celiyey wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha oo kaalin ka geysatay qabsoomidda tartankan runtii galabtay meeshaan waxaa ka dhacday cayaar aad iyo aad u qurux badan oo ay daadiyeynaysay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha cayaarihii ugu quruxda badnaa oo aan daawado intaan hadda joogay xananbuuro ayay ahayd kulanka fiinaalka ah oo degmooyinka cayaaraha oo ay galabta ku bartamahayeen ama ay ku tartamahayeen xaafadda horseed iyo xaafadda elays runtii waxay cayaar aad iyo aad u qurux badan dhallinyaradu ay akhlaaqiyeen iyo dhinac walba ay ka dhisnaayeen bulshada ka soo qayb gashana sidoo kale ay xaafad kasta iyo xaafadda kale ay taageeraysay iskaashi xooggan oo ay sameeyeen dhallinyaro deegaanka ka soo jeeda ayaa lagu hirgeliyey tallaabadan oo dhiirigelinaysa isdhexgalka dhallinyarada iyo kubadda waxaa xusid mudan in inta badan ciyaaryahanada iyo daawadayaasha tartankan oo ka kala yimid deegaanada deriska la ah oo ay ka mid tahay marjicley iyo deegaanka mareer gur ay si weyn uga qayb qaadanayeen xamaasadda tartanka iyo isdhexgalka bulshada guud ahaan deegaanada kala duwan ee dhaca gobolka galgaduud si laisaga kaashado sidii isdhexgalka bulshada iyo nabadu ay u taabageli lahaayeen islamarkaana meel looga soo wadajeysan lahaa colaad beeleedyada iyo aanooyinka qabiilka oo mushkilad weyn ku ahaa waayihii dambe bulshada deegaanada